فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana caawa waxaa ka mid ah guddoomiyihii maxkamadda gobolka soolow qarax lagu dilay dagaal xoog leh oo maanta ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo kaas oo u dhexeeyey maamulada jubbaland iyo dowladda federaalka ah waraysi ayaannu idinkaga haynaa mid ka mid ah saraakiisha dhinacyadii dagaalamay ee dheergarad ku dhaqan gobolka gedo sidee bay u arkaan dagaalka labada maamul ee etoobiya iyo kenya la kala shaqeeya dhex maray waraysi ayaannu idinkaga haynaa sidoo kale barnaamijka insha allah waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed oo u hambaliyeeyey suldaan beesha sheekhaal qaybteeda jubbooyinka degta ay caleema saaratay u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد way hagaag guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool ee maamulka somalilan ayaa maanta qarax lagu dilay qaraxa ayaa waxa uu ku haleelay gudaha magaalada laascaanood ilaa iyo iminka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka guddoomiyaha maxkamadda gobolka sool dagaal xoog leh ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo kaas oo u dhexeeyey ciidamada maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ah dowladda federaalka iminka waxay aada isugu dhow yihiin dowladda etoobiya halka maamulka jubbalandna halka maamulka jubbalandna ay gadaal ka soo riixayso dowladda kenya dagaalka ayaa la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada dowladda federaalka ayaa la sheegaya inay ka taagroonaadeen kuwa axmed madoobe islamarkaasina ay xaduudda ka tilaabiyeen waxayna galeen magaalada mandheera oo beled xaawo ay isi saaran yihiin isbitaalada ku kala yaala mandheere iyo beled xaawo ayaa waxaa la seexiyey dhaawacyada qaar ka mid a ciidamada dagaalamay iyo dad rayada ah oo rasaasta waxyeelaysay haddaba korneyl cabdulaahi aadan warfaa oo ah afhayeenka ciidamada dowladda federaalka ee gobolka gedo ayaa u warramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa wareystay waryaheena cabdifataax maxamed qaasim jubbaland ku sheekay oo beled xaawo aada la socoteen warkooda waayaha waa la socoteen marka nabadna waa diideen wadahadalna waa diideen
waa garta saasana kenya dabada la galeen kenyana wax ka soo garaacayeen magarab marka yaa dagaalamay maanta cidda dagaalantay waa ayo waxaa weeye kuwa oo maaragtay wasiirkii sheeganahayay jubbaland ee amniga iyo ninkii madaxweyne saxiinka sheeganahayay oo madheera dhex fafadhiyey oo ummadda reejedo kuuntahayay una diidanaa nabada inay ku seexato yaa dagaal soo qaaday ummadda dagaal kusoo qaadeen dagaalkaasaa marka meesha ka dhacay yay tahay cidda ay la dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka ay dagaal kusoo qaadeen baan kuwa xaal halkee buu marayaa haddeertaan waxaa lii sheegayaa in ciidankooda la jebiyey wiilasha soomaalidu meesha ku dhammaanayeen aad baan wax mahay haddana waa la jebiyey oo kenya ku dhacareen oo dayada dhex joogeen hadda kenya dhexdeeda dagaalku ka socdaa kenya awda kasoo dhex dagaalamayeen ayagoo hadda dagaalku ka dhex socdaa Ee, khasaaraha dagaalka ka dhashay ee inkastoo weli xaaladdu ay taagan tahay maxaad og tahay oo aad noo sheegi kartaa dhimashada iyo dhaawaca ma ma dagaalku weli waa socdaa xaaladiisu weli waaye waxaan ii sheegi karaa hadda ilaa iyo maaragtay laba iyo saddex baaburnisood inay isku soo diideen hadda ciidamada ay isku soo diideen dowladda dagaalkuna uu weli socdo laakiin khasaaro way jiraa labada dagaal khasaaro waa jiraa labada magaalaba khasaaro waa jiraa meel dagaal ka dhacay hadaa dagaal magaala ka dhacayna waa garan kartaan khasaaro marka wuu jiraa laakiin hadda muhiimaddu waxaa weeye in ayagii inta dhifayskii laga saaray hadda lasii caysanayo oo hadda geeya dhexdeeda laga sii caysanayo marka maxaad filan karaysaa mar haddii ee dowladdii ciidankeedii iyo kuwii jubbaland ay toos ugu dagaalameen beled xaawo maxay tahay natiijada la fili karayo dagaalka horta ma fiicna oo siisa dagaal ma fiicna haddana mar buu xal noqdaa sida maaragtay haddii nabad la diiyo haddii sida maaragtay hadda galmudug ka dhacdo oo kale mar buu xal noqdaa haddana kan waxaa filaynaa inuu xal noqon doonaa laga yaaba habeen sabada gashaan way dhiman wixii kalena xal bay helayaan laakiin waxaa tiri ee, ciidamadan waxaa soo taageeraya ee, kenyaatiga maxay kenyaatiga usoo taageerayaan kenyaata waxay taageerayaan ayaga og ayagaa la weydiinaya maanta ay kaleeyihiin ma ma garanayo sow ma habboonayn marka in kenyaatiga marka hore dowladdu ay la hadasho amaba ay go-aan ka qaadato saa waxay joogaan dalkii kismaayo ayay gacanta ku hayaan marka eh, in eh, maleeshiyadaas uun lagu bilaabo xabadda sow kama habboonayn in kenyaatiga ay dowladdu la hadasho wadahadal waa maqlaysay adigu soomaali baa tahay meel badana waa dhegaysanaysay waxoo kaa maqan lama arko xildhibaanaha halkaa yimid waa maqlaysay xalba u socdayna waa maqlaysay inta jeero dowladda soomaaliya dowladda kenya wada hadleen waa maqlaysay marka wax hadda ku cusub arrintaan ha ka dhigin arrintan kenya hadda ma cusub waxay u taageerahayaanna wax cusub maaha sababta ay ka leedahayn ayada aad baa ku yiri korneel warfaha waxaad sheegtay in dagaalka mararka qaar uu xal noqdo waxaad tusaale u soo qaadatay een, galmudug oo kale gaar ahaan dhuusamaraab iyo guriceel saan la soconno een, suufiyada waxaa taageerayay ciidamada etoobiya ee etoobiyaankuna waayihii ugu dambeeyey way ka weecdeen oo taageeradoodii waxay u wareejiyeen dowladda laakiin ciidankan ee jubbaland waxaa toos u taageeraya kenyaatiga marka ee, seebay dowladda uga adkaan doontaa ciidan ee kenyaatigu ay taageerayaan waxaa waa maamulka sideedaba horta bidaaxa saa u taqaana oo maaragtay markuu neefka xoolaha uu cunahayo markaad ka kicso cunug yar hadduu yimaado wuu ka fijin karaa haddii uu ogaar dilo ama geri ha dilo ama goodir ha dilo toban qof haddii baa dadkama ogola wuxuu og yahay neefka inuusan lahayn qofkaanu og yahay mogtaa marka kenya waxaa weeye waxaa looga adkaan kara waxaa weeye dadkan dhulkaan inaysan kenya lahayn way og tahay sidaas darteed marka waa libaaxi neefkana ka cararahayay doodixi iyo gerigana ku dagaalamaya camal wey waa xaqdarro wey xaqdarro wey way dad badan waxay isweydiin karayaan ee, dowladda waa tii ay tiri ee federalism ayaa jira maamul goboleedyo ayaa jira halka ay sartu ka qurunsan tahay ee marka horeba dagaalkan uu ka soo bilowday waa halkii aniga waxay la tahay halka federaalka laftiisa waxaa lagu baa waa aniga faka sheegay waxaa lagu baabi'iyey goboladan waxaa loo sameeyey in lagu baabi'iyo santa gobol ee soomaaliya oo maqan in lagu baabi'iyo oo lagu hor istaago oo kuwaan isu mashquuliyo oo sida haddaba socotaytaan kugu laayaan dabdaa laga lahaaba kaas in yahay anau aaminsanahay see la isku waafajinayaa marka een, dowladdii dastuurkeeda ayuu ku qoran yahay federaalka dowladdii magaceeda ayaaba ah ee dowladda federaalka ah marka dhinacna in dowladdu ay ka tidhaahdo waxa kani waa khalad magaciina iyadu ay wadato dastuurkiina lagu qoray seebaa la isku waafajinayaa bay kula tahay waxaa weeye dadkii ay dadka dadkaan leh oo dadkaan leh oo soomaaliya markii ilaahay caqli kusoo dejiyo oo waxaa dastuurkaan ciddii u samaysay horta ciddii u samaysay cadowga soomaaliya ka mid aha wuxuu sameeyey dadka umayna kala qeexin dan baa laga lahaa dantii laga lahaana ma ayna fahmin soomaaliya inta badan markii ay fahmaan oo ilaahay saas iyo allah na gaarsiiyo ciddi nool korneyle een, adigu waxaad joogtaa magaalada muqdisho inta badan gobolka gedo ayaad ka shaqayn jirtay marka ma dagaalada dartood ayaad uga soo tagtay mise shaqooyin kaloo gaara ayaad u joogtaa mise waad nasanaysaa maya maya meeshaan hawl baan usoo aaday aniga ay gaar ahayd baan usoo aaday waa shayga waxaan bilowdeen marka meel kastaan joogana hadanihii suula soomaaliyeed baana waa ka hadli karaa gebagabada ayaan ku dhownahay ee saan la soconno haatan amaba iska muuqataba ciidankaasi jubbaland waxaa taageeraya ee kenyaatiga dowladdana waxaa taageeraya ee etoobiyaanka oo waxaad la socotay doolow ninkii etoobiyaanka ee ciidanka u khudbeeyey wuxuu yidhi hal dal iyo hal ciidan ayaanba ee, wada nahay buu yidhi labada dhinacba ma kuu muuqataa in xabashi iyo kenyaati ay kala wataan
waryaha soomaaliya waxaa weeye waa in lawala wasladeeyo oo laqashaa loogu talagalay wax hadda lasu raaraadinaya xambadeedi weeye mid soomaaliya haddaad tahayna waad fahamsan tahay marka meelahaad wax ka raadinaysa iyo waxaasoo dhan wax macnada ma ahan soomaaliya cadowgay u jabtay nin walbana lug buu ku dhegay nin walbana lugtaasu raa inuu laqaaso gaar u laqo soomaaliya wax la yidhaahdo meesha laga fikiro wixii hadda ku keenkeenaya haddaad soomaali tahay laftaada inaad ka rabi qaata xaq u leedahay soomaaliya meesha hadda ka laalaado nin walba waa ogyahay xataa carruurta og dad waaweyn iska daa marka hadda farahda weydiinaysaa inaysan meeshaba ku jirinoo waxaas wax ka weyn baaba soomaaliya haysa ayadoo dhan baaba lasu haysa way mar haddii la isku haysto oo xaalku uu sidaa yahay haddii si hoose loo dagaalamo ka waran sow kama sii darna jufo jufo iyo gobol hebel iyo kenyaatiyu la socdaa iyo xabashidaa ay wadata iyo qaabkaas haddaad u dagaalamtaan laftigeeda sow halis kale ma ahan miinaynka soomaali loo dhigay oo marba mid qarxaysa ka mid miinayn baa la dhigay cidda maanta qarxaysa marna etoobiya qarxaysa marna kenya qarxaysa marna tan jabuuti baa qarxaysa marna tan uganda qarxaysa miinayn sookaba loo dhigay oo loo daadiyey weye miinaynkaasna waa qarxaya waana wax lagu talagal oo loo sameeyey way hadda marka maxaad filan karaysaa beled xaawo arrinteeda iyo meelo kaleetana waxaa ka jira dhiillo dagaal ma is leedahay waa lagu soo afjari karayaa tusaale ahaan ee maamulka jubbaland dowladda ma ku soo afjari kartaa maamulka jubbaland sharciga waxbaad ka taqaanaaye ninka saambadoo ninba gacanna midikan ubaxbu ku haya gacanta bixaa fallaaro ku hayaa macnaheedu waxaa weeye qofkii ay wax iska galaan ama dowladda wax ka galaan ubaxa loo dhibaaan heshiina waaye haddii diidana fallaaraha lala dhixi waa lala dirri weeye anaga waxaa dhex diida in lala dirro qofka ha hadeene adigu ma ka qayb gashay ee dagaaladii ugu dambeeyey hoos way ahaayeen Ee, dagaaladii ugu dambeeyey dowladdu ay gasho hadday tahay dhuusamareeb amaba ee meelaha kale la midka ah ma ma dagaalka hadda anigu laa sanad ba dagaal kama qayb anu dagaal xayudansi argaxisooyinka dagaala igu dhigay kaasi wuxuu ahaa korneyl warfaa oo ah hafayeenka ciidamada dowladda federaalk ah ee gobolka gedo qaar ka mid a saraakiisha maamulka jubbaland ayaanu la xiriiray si ay dhacdadan wax uga yidhaahdaan laakiin waa ay ka gaabsadeen intaasi kadib waxaanu waraysanay cabdulaahi ansaari oo ka mid ah indhergaradka gobolka gedo waxaanu weydiinay bal waxa aawa reer gedo ay hadal hayaan waxaanuu yidhi adeer ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga mahad celinaynaa nicmadiisa uu dadka muslimiinta ah ku manaystay ciziga iyo hamniga iyo huduuga uu muslimiinta siiyey midnimada iyo maaragtaa ee isku duuga iyo tawfiiqda uu muslimiinta waafajiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaarka uu mujaahidiinta u gargaaray baan uga mahad celinaynaa waxaa kaloon allaah uga mahad celinaynaa acdaadii diinkiisa in badan la xarbinaysay oo uu isku jebiyey qaar ka mida kuwii ugu daalinsanaana afka ciidda loo daray iyadana ilaahay baan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala intaas markaan alla mahaddiisa uga gudbo waxaa gobolka hadda caawa ku cusub waa labadii maaragtay ee cadow oo isku haysatay beled xaawo oo mid ka mid ah maaragtay jilbaha dhulka loogu dhuftay wixiisina la qaatay asagana wuu qaxooti yahay meel uu ku sugan yahayba baqa iyo cararna uu ku jiro taasaa caawa maaragtay dhagaha reergada ku cusub waxaana laga hadlahayaa kan waa ogeyn dulmiga iyo cudwaanka iyo nacaybka ummadda iyo dilkii iyo dhibaatadii iyo xabsigii uu dadkan u geystay waa naqaanay waana ogeyn reer gadana in badan bay og yihiin kuwaan la soo daabulay oo qoladan kale ay soo daabushay maxay maxay beddel ohay la imaan doonaan su-aashaasi waa taagan tahay waxa ay la imaanayaan ilaahay baa og laakiin annagu marna khayr inay la imaanayaan uma malaynayno le'anna waxa weeyaanay gacantii dhaqan baaba wax dhaqdee haddee gacanta soo dhaddirsatay ooy ka amar qaataanba daahir ma ah mar hadday saas tahay iyagana wax khayra lagama sugayo adkaashaha ay kuwan ka adkaadeenna haddii laba ey oo midna afar ah midna laba ah ay diriraan haddee kuwa labadaa laga adkaadaa marka labadaa kii ciidan badan unbaa adkaanayo intaa weeye qorshuhuna wax kale oo badiilana ma laha asagana dhabbihii uu kii qaaday unbuu qaadi doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala marka qolada aad leedahay gacan daahir sooma dirsan waa dowladda federaalka oo waxaad ula jeedaa etoobiya ay u shaqaynaysaa na na nacam sidaa weeye maxaysan daahir u ahayn markii la yidhaahday jawaabtaas imaanaysa waxaan leenahay gacantoodu daahirba ma aha waxba ma dhaqi karo waxaysan daahir u ahayn maba ahaba iyaga waxa socdo waa dad cumalaah oo dad kale ka amar qaato oo dawlado kale oo cadow ilaahay ah oo ummaddan cadowgeeda ah maaragtaayey oo u gurbaantara gurbaantumahayo oo ka amar qaato waxay u yeeriyaan ayagu ku dhaqaaqo awoodda iyo ciidanka iyo saanadda ay kuwan kale kula dirirahayaanna la daba taagan dad sidaas ah weeye ade maxay isku hayaan labadan maamul ee maanta dagaalamay ee kale ah dowladda federaalka ah iyo kan jubbaland waxay isku hayaan sidii ummadda tan loo gumayn lahaa oo loo gaalayn lahaa oo loo baabi'in lahaa oo dalkan dad shisheeye gacanta loogu gelin lahaa oo ummaddan loo gumayn lahaa oo khayraadkeeda loo qaybsan lahaa oo ayada maaragtay karaamadeeda iyo sharafkeeda loo baabi'in lahaa oo loo googoyn lahaay oo loo qaybin lahaay oo qabiil iyo qoys looga dhigi lahaa adeer intaa un bay isku hayeen dagaalku intaa un buu ka socday in ummadda la dhuuqo dhiiggeeda oo la jaqo lana qaybiyo oo cadow gacanta loo geliyo intaa weeye markii hadalka lasoo koobo maamuladan mid weliba wuxuu leeyahay ummadda horumarkeedan ka shaqaynaya barwaaqan gaarsiinaya adiguna waxaad leedahay way gumaynayaan oo shisheeyay u shaqaynayaan marka labadaa arrimood sidee bay isu qabanayaan bishu waa toomar iyo wax gardharad hooska kala saara soomaali maah maahdeed bay ahayd ummaddan wixii loo taray taariikhdaa qorayso bakeeri biyo-a ninkii maalin u shubay ama halkoo halkoo xukuna cadaalad ugu sameeyey ama halkoo maaragta maslaxad ahoo kooban u galay taariikhdaa qorayso sheekh ma qof walba wuxuu sheegay layskama qaadanayo taariikhdaa la akrinayaa dib baana loo eegi wuxuu farmaajo ummaddan u dhimay taariikhday ku qoran tahay wuxuu indhokoray u dhimayna taariikhdaanay ku qoran tahay wuxuu cabdi axmed madooba u dhimay ee taariikhday ku qoran tahay ma aha ina qolo walba waxay iska sheeganaysa lagama yeelahay mana ka yeelayna dadkuna kama yeelahayaan asal ummadda soomaaliyeed ma yeelayso oo muslinka oo damiirkeedu nool yahay ma yeelaysa arrintaasi wax la sheegay ma yeelahayaan waxa cad oo sadarka ku qoran bay yeelayaan marka waxay u qabtaan ma jiraan miya waxba ay u qabteen waxay u dhimeen baa jira oo badan oo aan la xisaabi karin oo lugooyo ah oo dhibaato ah oo dilindaabyo ah oo oo oo iibsasho ah oo maaragtay qaybin ah oo gumaysi u dhiib ah oo gaalnimo u raadin ah oo ay u dhimeen oon la xisaabi karin baa jirta laakiin waxay u tareen ma jirto haba yaraatee ma jirto ummaddan dekadaheedii iyo badaheedii iyo ayraboorradeedii cadowga loo dhiibay waxa loo tarahaya maxay tahay xabad kaninia kuma sheegan karaan hal isbitaala ma sheegan karaan hal maalin ay wax u qabteen ma sheegan karaan hal cadow ay ka difaaceen ma sheegan karaan hal maslaxadtooda oo ay u yabooheen ay u yeeriyeen ay idu- idaacadda ka sii daayeen ma sheegan karaan waxba umaysan qabanin sheekh taas wakti badan yaan la ysaga luminin qof walba waa og yahay laakiin iyadoo saas tahay wiilashii ee gobolka gedo hadday labadooda la kala safan yihiin oo ay u dagaalamayaan soo dhibaatada qayb kama ah dhibaatada haddee saysanba qayb oga ahaynba midda ay u geysan hayaanba weeyaba yacni waxay dhibeen weeyaba kowba waa waa waa waa midaan sheegayna dadka la laayay oon sheegayna maxay tahay waa dadkaa la isku laynayo oo waddada qaldan inta loo horkaco lagu laynayo ayaguna ay dadkii muslimiinta aha leeyihiin waddo qaldan bay u horkaceen ummadda haddee waa gaalo diintana inay qaldan tahayba u arkaan saasaana ka keenaysa marka dad cadow ah weeye gumaysigana la kala safan oo qolo walba ay rabto in soomaaliya laysku laayo oo laysku baabi'iyo ayagana waa eeyo la ysu soo dirayo maaragtay mid walba koox ay gadaal ka taagan tahay xoogaa ciidanaana isku duduulay rabana inuu khayraadka ummadda cadow la hoos galo oo ula tago oo ula saaxiibo oo intaas wey waxaad la socotaa madaxweynaha dowladda federaalka in xiriirka etoobiya uu la leeyahay uu qoto dheeraaday oo dekado uu u saxiixay oo ay etoobiya aada u aamintay axmed madoobena in kenya uu ku daawan yahay kol hadday saas tahay marka dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer gedo maxaa la gudboon intaanan reegada waxaan la gudboonin aanan sheegin waxaan rabaa inaan su-aal si yani si si si si dhab ah aan u sawiro ee kenya iyo etoobiya soomaaliya maxay u yihiin waa kuwe kenya iyo etoobiya waa kuwe kuway ahaayeen soo kuwa goboladanadi qaatay maaha soo kuwa dadkanagi xasuuqay maaha soo kuwa ummadanadi xabsiyada ku baabi'iyey maaha soo kuwa gabdhahanagi xabsiga uga umuliyey ma aha soo kuwa cuquraadanadii laayay oo maaratay seef maxaan ku dhahday beledka qoriga beledkiisa ku laayay ma aha soo kuwii gaarisa guba iyo waagala ma aha soo kuwii jibjiga wel ogaa xabsi ogaadeen ka sameeyey ma aha soo kuwa aan ognahay ma aha horta etoobiya iyo kenya kuwa yihiin waa kuwa la wada og yahay oo la yaqaan waa kuwa taariikhda madow ummaddan u horkacay waa kuwa ummaddanadii qabo waa kuwa intan yaroo xartay raba inay liqaan waa kuwa magacyada noo baxshay waa kuwa naga hor keenay dadkii magarata wax magaratadannadii naga hor keenay waa kuwan mid kasta oo daalima uu dabada la galo oo maaragtay ayaga uu soo kaalmayso wey etoobiya kenya horta waa kuwaas asal ahaan waa sidaas waxaan hadda yani un kelmadun baan ka dhahaynaaye taariikhdiiyo dhibka ay geysteenna wax maanta qormo mara iyo waraysi mara lagu keeni kara ma aha ummadda soomaaliyeed maxaa la gudboon waxaa la gudboon wixii aan horay u niri baa la gudboon ummadda waxaa la gudboon ummad yahay waad ogaateen cadowgu inuusan bir ahayn waad ogaateen cadowgu inuusan cirkiya dhulka lahaynna waad ogaateen cadowgu inuusan adinka waxaadan ahayn uusan ahaynna waad ogaateen cadowga inay xabadda karta waad ogaateen cadowgu inuu daciif yaho tabar beelay waad ogaateen gaala meeshay marayso kulligeed waad ogaateen gunnimada intaad iska tuurtaan oo reeryada iska qaadaan oo cadowga ilaahay u labisataan mid afka ka dhawaaqa iyo mid shiinka bixiya iyo mid maaragtaa baalootada rido ay- in- intaad u qaybsataan iska dulqaada cadowga haraagiisa ah kuwa ma- maaragtaay oo ku adeeganhayana maxaan ku idhaahdaaye eh, xaskusha ka dhiga oo shukula ayaga ayagaa banaan tuurana shukula midnida u laayo kuwa ayaga ah aan ku wada yaacno kulligano afkana aan ka dhawaaqno aan u sheegno midna inuusan baxsanayn wax ka fulaysan male way wada cararayaan hadeeray kulli baasaboorra iyo tigidyadii beenta ahay marka horeba dibadda kale ay maadeen dib u cusbaynansanaysaan waan ka warqabnaa Een, waxaan idin leeyahay ummad yahay dalka adinkaa iska leh diintana ilaahay baa idinku manaystay dalkiina iyo diinkiina iskor saarta barwaaqada dhex taallana cuna cadowga ilaahayna iska celiya oo iska dulqaada oo la dirira oo iska kiciya adinkana walaala noqdo garabka isqabsada diinta ilaahayna ku gohoobo walaala ku noqdo aakhiradiina iyo adduunkiinana ugu talcada sidaas baana ummadda ugu baaqaya kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabdulaahi ansaari oo ku sugan gobolka gedo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد intiina inala socotay xalay waxaanu baahinay munaasabad ka dhacday degmada jilib oo beesha sheeqaal ay suldaan cusub ku caleema saaratay kaas oo laga dhigay cali cismaan roorow salaadiin iyo waxgarad kala duwan ayaa waxay ka hadleen xafladda ugu horeyna waxaan idin soo gudbinaynaa kelimad uu munaasabadda ka jeediyey suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيها المهنقين خير كيس براها بضان إن قبت بدي ثم وحنو مهنقين باشا شغال ee nagu martiqaaday xafladdan ay ku doorteen naqiibka guud ee beesha sheekaal ee jubbooyinka sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa wilaayada jubbooyinka oo iyadu dee lafdhabar u ah howlaha aynu qabada lagu dooranaya qabaalka ku dooranayaan lafdhabar u ah oo mar walba iyadu gacan weyn ka geysataa waxaa kaloo u mahadnaqaynaa odayaasha dhaqanka ee meel walba isaga yimid culimmadeena rabbaaniyiinta iyo guud ahaan muslimiinta xafladan ka soo qayb gashay iyo intii qabanqaabisay ilaa shalay iyo ka hor iyo isbuuc ka badan bay socotee hawshaas u qumaysay maxaa yeelay hawshani waa hawl diimeed waa hawl loogu danaynayo muslimiinta diinta iyo dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay jazaakum allah khayra cid kasta oo gacan ka geysatay ilaahay ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadka allah u saaro intaa kadib naqiibka cusub ee beesha sheekhaal ee jubbooyinka suldaan cali waxaan leenahay naqiib soo dhowow waxaan kugu soo dhowaynaynaa golaha ku dhaqanka shareecada ee wilaaya jubba annagoo walaalada iyo saaxiibada ehelkaa baan gacmo furan baan kugu soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay inaad khayrka iyo wanaagka socda aad qayb nagala noqoto oon isu kaashanno koryeelka iyo difaaca diinteenna qaaligaa iyo dalkeenna aan jecelnahay iyo dadkeenna muslimiinta gacmo furan ayaan kugu soo dhowaynaynaa hiil iyo hooban kula garab istaagaynaa wixii ilaahayna karsiiyo mas-uuliyadda culus ee ajirka badan ee ilaahay loogu dhowaanayo waxaan leenahay waa mas-uuliyad culus oo ilaahay uu bixiyo ilaahay baa dadka u dhiibaya qof doortayna oo isagu maxaa laga dhiga yidhina meeshan ma fadhiya waxaa salaadiin iyo nabadoonni iyo odayaal fadhiya adiguna maada dooranin saan ognahay ducaa lagugu keenay waxaana ka khayr badan ilmahaaga inaad dhex ororado inaad muslimiinta dhex orado laga soo bilaabo beesha sheekhaal iyo si guud muslimiinta ajir badan iyo khayr badan iyo wanaag badan ayayna leedahay hawshu maxaa yeelay hawsha caamka iyo hawsha khaaska way kala fadli badan yihiin qofku inuu masalan shan saac intuu masaajidka galo uu salaad taxiyatulmasjid tukado juz qur'aan akhristo ajri uu salaado badan tukado waa khayr iyo wanaag waxaase ka sii khayr badan bay leeyihin culimmadu intaad u shaqaysa dadka ood maanta o dhan maaragtay maxkamadaha iyo maaragtay wilaayada iyo dadka muslimiinta ay saysta iyo maanta o dhan la shaqayso lix saac markii la addimo aad safkaa gasho kaasaa ka ajir badan baa leeyahay waayo midka shan saac afar saac xarooday ee khayrka iyo masaajidka dhex galay camalkiisu waa mutacadi ma aha camal gudbaya ma aha waa camal qaasir oo isaga iyo alle ku kooban oo ajirka isagan baa helaya laakiin markaa maaragtay ummaddaa u shaqaynayso intaasoo muslimiin ah maaragtay ayaad kurba ka siibaysaa intaasoo muslimiin ah islaaxinaysaa intaasoo khayraad ka shaqaynaysaa marka hawsha lagu dhibay suldaan waa hawl khayr badan ajir badan culays badan waxaa leela ilaah kuu fududeeyo waan kugu garab taagannahay haddaan nahay nuqabadii jubbooyinka saaxiibada walaalada beeshana waxaan leenahay suldaanka aad xilka u dhiibteen waa ramzi waa magac isagu maaragtay waa waa imaamkii la fiirsanaya laakiin shaqada idinka ayaa rabaa inaad qabataan waxa ugu fiican ee ugu wanaagsanaysaa waa inaad u nasteexaysaan aad la talisaan aad u ducaysaan aad maqashaan aad u dhagannuglaataan wixii khayr oo intuu intuu toosan yahay aad maaragtay ka caawisaan dee maaragtay wuxuu ku shaqayn lahaa qofku runtii markuu naqiib nabadoon oday noqdo waa qof xidhxidhan runtii xag xataa meesha dadka awal dayn buu dadka weydiisanaya magaaladu dhex socon jiray wixii o dhan ma jir wax walba way kaa xidhmayaan runtii waad xishoonaysaa mas-uuliyad baa ku saaran meel awal adatay meelo badan baa kaa xidhmaya marka waxaa la rabaa odaygaas naqiibka eed maaragtay ka soo xidheen shaqadiisii khaaska ahayd inaad garab istaagtaan hiiliyo hooba la garab istaagtaan naqiibka waxaan leenahay naqiib waxa ugu weyn ee la qabanayo waxaa weeye beer lagama shaqaynayo xoolo lagama shaqaynayo diin baa laga shaqaynayaa dadka muslimiinta ee odayga laaga dhigay ee naqiibka laaga dhigay suldaanka laaga dhigay inaad ku hogaamiso diinta alle suu sheekhu sheegay waddankeennii waa lagu soo duulay joornaal baa qoray assomaal maftuux soomaaliya waa maftuux soomaaliya waa waddan aan kala lahayn buu joornaal qoray muxuu ka wadaa muslimiin maaha muslimiin soomaaliya ma kala laha muslimiintu wuxuu leeyahay gaalada ayaa dhulka soomaaliya gaalada iska leh asoomaal maftuux far weyn buu ku qoray soomaaliya lama kala lahaa gaalada iyo adduunka dhan gaalo dhan ha timaada wey macnuhu markaasuu hoos wuxuu haddana ku qoray shacbun yaatiihi almowt min kulli makaan shacbigii geeridu dhan walba kaga timid waa waddankeenna diinteenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna waa lagu soo duuleeyey laakiin kallaa baan leenahay gaalo been baad sheegaysaa baan leenahay wallaahi been baad sheegaysaan baan leenahay haddaan nuqabannahay waxaan u taagannahay oo maalin walba naloo dooranayaa oo maalin walba mas-uuliyadda ugu dhibayaa inaan difaacna diintana iyo dalkana iyo dadkanaga allahu akbar nuqabadu way isbabedelaysaa la yaabna ma laha in la isbabedelo waayo hawshani waa hawl culus waa hawl weyn naqiibka hore waxaa laga yaabaa inuu daalo ceeb ma aha waa gobonnimo hadduu dhah war waan daalay ee qof cusub oo maaragtay shaqadan qabta waa shaqo culus wax mi culus weeye runtii culus qofka marka hadduu xilka isagu dhaha laga qaado waan daalaye waa ragannimo waxaa ragannimo kalaa in laga qaado isagoo dhihin waan daalay ceebna ma aha amiirulmuminiin cumar bin khadaab ayaa nin u magacaabay waali isla markii hadduu ayuu bedelay haddana ninkaa saxaabiga qalbiisa wax galay wuxuu yihi amiirka talow maxaad hadlaysay maxaad dhibsa maxaa- amiirku muxuu dhibsaday amiir maxaa si ah waxba si meehee nin shaqaada kaaga habboon baan helnay ilaan qofka looma danaynaya maxaa loo danaynayaa diintaa loo danaynayaa iyo ummaddaasaa loo danaynayaa haddii marka odayga naqiibkii hore isagoo shaqaynaya oon daa- oo waan daalay dhihin haddii la dhaho dhinac u ka- u kaadi iska naso ceeb maaha iyadana waa wanaag kale waxaa loo danaynayo waa diinta iyo dalka iyo dadkaas marka waxaa leenahay suldaankii horena waa naqaanay suldaan maaday carab nin khayr badan oo culimaa oo wadaada oo akhlaaq wanaagsan oo xishood badan oo afgaaban oo idaaco badan oo maaragtay khayrka markii la isugu yeedho kulamada ma- salaadiinta iyo odayaasha soo ajiiba oo runtii maaragtay ikhyaar ayuu ahaa waxaan leenahay ilaahay khayr badan iyo ajir badan ha siiyo suldaanka cusubna waxaan leenahay ilaahay xilkiisa ha u fududeeyo جزاكم الله خير وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته suldaan cabdulqaadir xaydar suldaanka beelaha dareed ee jubbooyinka iyo ugaas nuure xasan oo beesha yantaar ka socda iyo suldaan cabdulaahi sahal ilka case oo beesha harti ee jubbooyinka qaybteeda degta matalaya ayaa ayana goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله صلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إليه سبحانه وتعالى وما تعلننا بعد الله ولا يجبوينك ومر والبو بلا جبوينك اسكو حركوذا iyo walaaltinimada mideentooda ku dadaashin waa mahad celinaynaa waxaa u mahad celinaynaa culamaa diinka beesha reer sheekhaal waxgaradka dhallinyarada haweenka oo juhdi badan ku bixiyeen xafladaan beesha reer shiikaal dhammaantooda inta wax joogii wax maqanba waa u mahad celinaynaa ilaahayni ha ka abaalmariyo suldaankoodina waxaan leenahay suldaan cali suldaankii jira allah ka dhigo ilaahay ha raajiyo suldaankina waxaa u rajaynaynaa suldaan wanaagsan in asnaqdo oo diinta iyo jihaadka dadka ku hogaamiyo waxaan u fadhinaa haddii si la yidhaahdo jubbooyinka ders wanaag qaboobanaan wanaag fiican iyo kalsooni badan inas abuuro ayaa rajaynayna suldaanka cusub suldaankii jiroo raagan ilaahay ha ka dhigo beesha reer shiiqaalni aad bay u mahadsan yihiin xaflad weyn oo jubbooyinka maanta ay ka dhigeen juhdi badan ay ku bixiyeen salaadiin badan waxgadarad badana ka soo qayb galay suldaankaas waxaan leenahay suldaan cali suldaankii raaga allah ka dhigo ti- kii islaamka anfacay gaar ahaan shiikhaal anfacay allah ka dhigo waxaan u fadhinaa deris wanaag iyo jihaadka inaan dadkaas ku qalqaaliyo wadatasha badan iyo wanaag badan inaas abuuro ayaan rajaynaynaa haddii si ilaa yidhaahdo warkii kuma dheeranayin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد شاه إن أولا إي وآخرا إي وثانيا ب- إلهي أمهد إن سغناتي إلهي نعمة الإسلام والإيمان والأمن نسيه الله سمهد إن سغناتي مهد إن لما ذان بيلكو بالله وذاسي بيلك أكتن داين يا أن نغان بعد الله ما إن مهد نغاسه إن حركة شباب المجاهدين ma jara jarna in tuug muslumiin ah soomaali nugabi gaba jarti suldaana gaba jarti bogora gaba jarti laakiin wal iniiskooyayo muslumiin ahon beel iniiska sheenow ma jara jarna muslumiintun iniis sheenowsho ilaahay eewa ninka sabab ay farxad wiin waa alleh nin ziyaadiy may kale en mahadnagaay en walaayaden jubbooyinka heer gobol iyo heer degbabin an mahadnagee may kale an mahadnagaay en beeshe walaalogeen reer sheegaleed oo suldaanka doorriti iina ang mahadnaga warkay walili sheega fadi culumii sheegti nugabii sheegti walwiilu ana sheegaw maleh suldaan soo dhowaaw gacamo furun galbi saliim ee fayle yasikii dhowaayanna walaalkiin doorridi allikiin fududsaay allikii la garab gala beeli sheegaleed isigna maysin lahaa nagiibka midig iibada ha ku suru maaha khayr laysheena ma sharmisheenayo wali khayr ee usisiinsheene dadlagaadaw alleh siinkuweele wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بقى مهد اسكالي دمان الله مهد اسكالي عنو مهدينينا حفلة دان غروح دا بدن سوقا يكيني ولغو دورنا هيو سلطان علي اسمان الله سا مهد اسكالي ان وحن سلام هيا مهد إلهي كبعدي ان مرتي الشرف تكالي دوين baan salaamaynaa oo ka soo qayb gashay xafladda waxaan u mahadnaqaynaa maamulka jubbooyinka waxaan u mahadnaqaynaa oo dadaal weyn ka qaata horumarinta iyo dhisidda nuqubada nuqubada marka waxa laga rabo kuwa fahma allaha ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa dhisidda islaamku juhdiga uu bixinayo waxaan rabaa xeradii aan deganayn inaan ka guurno oo xero kale u guurno oo xero jahaad u guurno oo xero soomaaliyeed u guurno inaan ku dhow- wax warwareegno qabiil iyo jifooyin inaan ka guurnaan rabnaa suldaan cali hadda waxaa weeye suldaanka shiikhaaleed weeye maaha suldaanka jubbooyinka sideeda golahan nuqubada islaamka laga dhex dhisay dalka soomaaliya ay ka wakiil yihiin waxaa gaaladu haysato kenya etoobiya jabuuti ool golahanaa ka wakiila inuuna rabaa gaarsiiye diinta islaamka waddada aan marnaana kuwaasi maqalhayaan haddaan annagu qabiil islaad fadhinana hadda waa tugtug meeshaadi joog haddii aan fahanno waxa naloo dhisaayana waxaa weeye dabku waa shidmahaya waxaa naloo dhismahayaa inaan mujaahidiin noqonno waxaa naloo dhisaya beecada aan degannahay inaan ka aslaaxino waxa la yidhaha qabyaaladda qabyaalada inaan ka aslaaxino inaan hal qoys isla nahay inaan ogaanno nimayow xageelaan ahay gaaladaan soo duusay oo afartoona koona ku soo duusay oo soomaaliya ku soo duusay oo kitaabkeenna ku soo duusay wax kale uma socoto kitaabkaasay u socotaa inaan xukunkaa ka tagno inaan khamrada cabno inaan alkolista noqonno inaanaan nidaam yeelan arligeenna hodankaayo dib loo si qaato ciidan iska kiciyo waalaana laakiin yaa isdareensiinaya ciidankii kicin lahaa waa kuwa hadda jifooyinka goodaha isugu jira waa kuwaas anaa soodintaan iyo anaa soodintaan la daba taagan dadka waxaa la rabaa marka inaan fahmno dhisidda naloo dhisaayo inay tahay inaan ummaddeenna qabyaaladda ka dulqaadno bukliga inaan ka dulqaadno inaan ogaano inaan hal cadow leenahay cadowgeennu inuu yahay cadowga kiristankaa saliibigaa nugu soo duulay ilmaheenna inuu gato rabo annagana cuno rabo na dabargooyo ummadda waxaa la rabaa hadda waxaad moodaa in laga koraayo oo weliba arlada xarakadu ka taliso in dagaalka socdaa uu yahay dadku weli waxbuu fahfahmayaao aysan soomaali in loo socdo la ogaado oon al-shabaab wax layaha loo socon waa la ogaaday daraad waxaa la dilay wiilkii malayga soo dabahaya webiga maalintii kuduxigtay waxaa la dilay kii beerta falanahaya oo sinsinta la baxayay shalay waxaa la dilay walaalkii hormood oo beertiisa tagay oo liinta iyo soo kootaroolahaya ama al-shabaab baa la dilahaya marka wallaahi inaan la kala jeclayn wallaahi waxaan ogahay haddii hadda inta tawxiidka ilaahay ma qadara ay mariyaan kuwa daba joogay laynahayaan kuwa daba jooga muraashadda waday xataa laynahaya annagu marka inaan ogaano suldaanka iyo soldadada la dhisaayo maalinba lagu qarashgaroobahayo maalinba meel walba la ysaga imaanahayo ujeedka naloo dhisaayo kuwii garta allah naga dhigo kuwa qabyaaladda ilaahay ka dulqaaday bukligana allah naga dhigo dalkaani waana deeqaa hadda dadkoo dhan meel koobanba hadda haddaad dalka ku dhex socotid intaasoo kilomitr markaa aragtaad dad arkaysaa haddana waxaa yeelahaya dad baa dhul isku haysta afar iyo labaatan ka saac maxaa sameey waxaas waa wax laba boqoloo sano gaalaa noo dhigtay laba boqoloo sano laba boqoloo sano toban sano marka mauga moodaynaa haddaan dadaal samayno labadii boqoloo sano labaatan sano waa u gudbaynaa haddaan dadaal samayno laakiin haddii kale meeshii baan joogaynaa suldaankaa la duubahayaa jif hebel suldaan kale jif hebel waa in suldaanka suldaan cali allah khayr siiyo suldaankii jirana allah ka dhigo suldaankii boorka naga jafana allah ka dhigo reer sal weyn oo sal ballaaran oo diin asal u ah oo shiikhaan la yidhaahdo oo meel uusan degin meel soomaaliya qof soomaaliya jooga shiikhaal waa deganta dadka gobollay ku kala maqan yihiin hadda suldaalka xasharti baa leeyahay hadda dada hartiga aqoon baa jira dal haddaad degta harti muxuu yahay ku dhaayi jira laakiin shiikhaal meel soomaaliya degtoysan joogin ma leh marka ballaarkaas iyo tiradaas iyo magaca culummo oo shiikhii ay tahay shiikh bay ku tagtay diin bay fidinaysa waxaan rabnaa maanta in boorka inta layska jafa magaciin jiriya shabti inaan ku bedelno kitaabka ilaahay oad noo qahorkacdaan inaan shab dambe aan la maqal inaan heelley dambe la maqal inaan tawxiidka shabteennu inay tawxiid ku soo dahoorto sidii wadaadkii hadda wadaad waxaa jiray raggii gabyahayey xoogaa codkiisaa khafiifaha maahane hadalladii dulucda ahaydoo jihaadka waday waxaan rabnaa gurowgeennu inuu jihaadkiiyo diinta ku socdo hadda wixii ka dambeeya gurowgeenna iyo shabtanu waa jihaadka aad baan u soo dhawaynahayaa raallina waa ka nahay waana garab taagannahay suldaanka in allaala inta soo qabanqaabisana dembigooda allah dhaafo wabilaahi towfiiq markana waxaan idinsoo gudbinaynaa kelmad xafladda caleemasaarka suldaanka beesha sheekaal ee jubbooyinka uu ka jeediyey nabadoon maxamed axmed guuleed oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka banaadir kana tirsan golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliyeed بسم الله الحمد لله والعاقبة للمتقين إلى عدوان على الظالمين أولا وحان أم هاد علين هنا اللي كون كان كالغي ضد إسلاما نقدقي وحفلة دان قيمها بضن له وحفلة الشرفات كان نقو كل ميي أيان أم هاد علين هنا نبعوين بضن وآن لسوكو بكرن ونالك لقو سوكو بكرن أيان الله أم هاد علين هنا ثانيا وحان أم هاد علين هنا ولا يوينك إسلامي أه وبرنامج كان ee salaadiinta lagu dooranhayo oo dadka jihaadka lagu hogaaminhayo oo diinta wax ku hogaaminhaya soo aas-aasay gaar ahaan walaayada jubbooyinka waa u mahad celinaynaa mar kale waxaan u mahad celinaynaa beesha shiikhaaleed xafladaan dhigtay oo nagu marti qaaday oo maaragtay suldaanka ku dooratay waa u mahad celinaynaa dadku madax buu u baahan yahay madaxdu waa lagama maarmaan waxaa la yidhi bakayle iyo dagiiran baa colloobay malagna waa u yimid oo wuxuu qolo walba wuxuu ku yidhi ma ninka madaxda ahaan idinka dilaa mase boqol nin dagiirankii wuxuu yidhi boqol nin naga dig bakaylihina wuxuu yidhi ninka madaxdaa naga dig bakaylihii marka ayaa ka tiro batay dagiirankii ninkii madaxda ahaa dagiiranka ahaa wuxuu yidhi ilaa waa hoggaane kooxba mar inta tagto dagiiran ee bakaylaha shay sax ka soo laabato oo ha tidhaahda koox dagiiranoo naga soo horraysay maaragta saasay maantao dhan kooxdii yartahay u wareegaysa bakaylihii waa cabsado wuxuu yidhi, bakaylow nin iyo bur hadda wixii tiradooda lala yaabo tayadooda waxaa la yidhaha waa dagiira bakaylihiina laba wada socota lama arko horta madaxdu waa saas madaxdu muhiim weeye ninka madaxda ah Ee, intaa ka bacdi ee, suldaanka waxaan leenahay suldaan waa ku soo dhowaynaynaa waa ku garab taaganna xilka lagu dhiibay xil culus weeye sideedaa nin ee, loo dhiibay xil loo dhiibay hawl iyo dhib baa qoorta loo gashay xilkaa culus ilaahay baan kaaga baryaynaa inuu maaragtay kuu fududeeyo rag waxaa jira xil inta loo doortay la kufay ilaahay baan mar labaad kaaga baryaynaa inaadan la kufin waa kaaga ducaynaynaa madaxda waa loo duceeyaa waxaa lagaaga fadhiyaa suldaan beesha shiikhaaleed inaad jihaadka ku hogaamiso iyo maaragtay shareecada islaamka iyo beelaha soomaaliyeed oo dhanba ninka haddii beeli doorato beeshi kaliya madaxu ma aha ama suldaan iyo ugaasu ma aha beelaha soomaaliyeed oo dhan buu u egya Waa intaasoo dhan baa lagaaga fadhiyaa ummadda soomaaliyeed inaad shareecada islaamka iyo jihaadka ku hogaamiso shiikhaali ma deganaa jubbooyinka kaliya wila waxaan leedahay dadkan jubbooyinka degan qolo kastaba ha ahaatee dad boqolkiiba sagaashan jihaadka ku jira oo diinta fahmay oo gaalada cadownimadeeda og ayay u badan yihiin shiikhaal iyo qabaa'ilo kalaba dhul haddii lay kuuraya fog oo aan jihaadku gaadhin oo dadka jooga aaminsan yihiin shabaab iyo waxaa diriraha iyo gaalo ayay degan yihiin ma garta Ee, dadkaasaa la rabaa inaad maaragtay aad u sheegto oo maaragtay inaad diinta ku hogaamiso oo shabaab iyo gaale aysa dirirahayne gaale iyo muslim dirirahayaan dadku ma wada yaqaane suldaan waxaa lagaa rabaa meesha beeshu u badan tahay dhinowdo iyo golol inaad jihaadka gaadhsiiso oo shiikhaal halkaa haddee lay kuu ron yahay iyo ummadaha la deganba aad shareecada haddee lay kuu ron yahay ku tashkiiliso ayaa lagaa rabaa howl badan baa kuu hartay haddee lay kuu ron yahay gaxandho badan iyo dad haddee lay kuu ron yahay ayaa ku hordaadsan dad gaalada la jira oo nimankaa faasiqiinta ah dowlad u yaqaan ayaa la rabaa inaad ka soo jirto ama shiikhaal ha ahaadeen ama beelo kale ha ahaadeen waxaa laga rabaa sul- beesha shiikhaaleed iyo suldaankoodaba shiikhaashu waxay ahaadeen dadkii xagga diinta ugu horrayn jiray oo culummada soomaaliyeed u badnaa oo ugu horrayn ji- ugu horrayn jiray maadaama ay saas ahaadeen jihaadkana hadda waxaa la rabaa inay ugu horreeyaan oo qabaa'ilada kale gacan iyo bac dheeraadaan ilaa asalkoodii bay culummo ahaadeen oo dadka ay maaragtay ugu hormaraan jihaadka beesha shiikhaaleedna waxaa laga rabaa suldaanka inaysa odhan waa keenno waa ka harra garab iyo gaashaan waa inay u noqdaan hiil iyo hoob waa inay la garab socdaan oo waa inay la hor socdaan dhinacyada kala socdaan nin kaliyihi haddee lay kuuran yahay wax ma qaban karo tansiilaad iyo wax badan buu suldaanka u baahan yahay in aan loo kala hadhin oo suldaanka ay baalla u noqdaan beesha waa looga fadhiyaa ee wakhtigu waa iska gaaban yahay Ee, waxaan ku soo gabangabaynhayaa taariikhdu waa lama huraan waa la hubiyaa hidde iyo waxaa soo jiray heer la soo maray dadku haybta waa isgaranhayaa mana halmaamaayo shiikhaal habbaa lagu yiqiin horumar diimeed hood iyo nasiib weeye iyo hibo ilaahaya hanuun iyo kitaab bay wadeen tan iyo haabiil loo boga halyey buu ahaa haybad lagu sheegay ayaguna suldaan heer saraa gaara hadafkii inay diinta ay nagu horkicin humanti weeyaane hididiladoodii iyo wanaag u hambalye weeye
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijkan waxa wareysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي